Tababarkan oo socday muddo afar maalmood ah ayaa waxaa lagu baranayay habka loo maro go'aan qaadashada iyo xalinta khilaafaadka waxaana maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle tababarkan ayaa waxaa ka faa'iideysatay soddon arday oo isugu jirtay wiilal iyo gabdho waxaana tababarkan bixinaysay hay-adda tubta nabadda Soomaaliyeed marka uu soo idlaaday tababarkan ayaa waxaa qaar ka mid ah dadka ka faa'iideystay tababarkan la hadlay warbaahintiisna ay u sheegay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay ka barteen tababarkan wallaahi maasha allah horta seminaara galay waa soo dhammaaday marka waxaa ka faaida hadii la dhaho horta wax badana noqona horta hal iyo laba laguma soo koobi karo oo wuxuu noqonaa waxyaabo badan aa ka faa'iidaadi karaa marka waxaa kamid horta seminaarka wuxuu noo bilowday koo iyo labaatanka oo februaayo noo bilowday laba kun laatii kooda noo bilowday marka trainingka wuxuu ahaa strategic thinkings oo istaraatiijiyada loo marayo habka ama iyo xirfadaha go-aan qaadashada ama xalinta khilaafaadka oo ahaa marka marka loo baahan yahay tusaale camal inaa wax u xalisid loo baahan camal waa inaa qorsheysaa hadafka loo baahanya ina wax ku xalisid markaa wax xalinaysa kadib wuxuu leeyahay leevalo ama heerar oo loo maro oo leeyahay oona jiro si oo wax u halisid markaa wax halisid kadibna waa inaad sameysaa wax kaa caabinayo inaad aad sameyso waxyaabo joos ah kadibna waxay noqonaysaa inaad kadib markaa intasaa sameysid waxaa ku bedelmaya xaaladaha oo waxaa ku bedelmaya oo balaanka ama qorshaha aa laheyd dadka inaad ku xalisid aa ku bedelmayo iyo waxyaabo kala badan ayaa kusoo qaadanay sida istaraatiijiyada loo maro tusaale dad baa dagaalo ama waxba conflict baa dhacay istaraatiijiyada loo xali lahay istaraatiijiyada loo xali lahay waxay noqonaysaa istaraatiijiyada horta waxyaaba lagu xaliyo ee ma ahan wax oo la barto istaraatiijiyada ee waa wax ee qofku isbaro tusaale qofna waa ku dhishtaa inuu wax maamulo ama wax oo qabto qofna maahana wuu bartaa ee dadna meel barashaa loo tagaa qaarna barasho looma tago wax way bartaan walaahi inkastoo wax badan ay kasoo kooban yihiin haddana waxyaabaha kale waxaa ka mid ah in oo qofka maaragta mka wax uu qabanayo wax uu u fiiriyo vision iyo mission ay goolis a jiraan wax ugu hore waxaa weeyaan gooliska waa gooliska markaa martid after that missionka missionka kadibna visionka visionka waxaa waa endi endi ka ugu dambeeya waa waxyaabaha ugu dambeeyo end result weeyaan oo ugu dambeeya qofka oo hiigsanaya oo leeyahay iyo waxay noqonaysaa iyo qofka koo intaas intaasoo qaban kadib waa inuu analyse gareeyaa marka analyse gareysid kadib vision aa martay mission aa martay gooliska aa martay kadibna aa noqoto aad eegto systemka aa waxeenaysid waa inaa marto iyo waxyaabo kaleento aad u badanneh waa lagu qaatay iyo sida isku dhiska oo istaraatiijiyada ama hababka loo maleynayo in oo waxay noqonaysaa qaab oo dareen ahaan oo qofka in uu sameeyo systemkiisa inuu diirada saaro qof waxaa markuu qabanayo qofka inuu diirada saaro waxaa miyihiin wax waqti dheer jiraa tusaale arrin baa xalina ama arrinaa waxeena arrinta markaa waxeena kadib arrinta waxa u fiirina ma waqtigeeda seashankeeda ma gaabanaya ma seashan dheera noqonaa marka seashanka waxaa jeclaa lahay seashanka longa dheerkana waa loo waxeeyaa kiina waa loo waxeeya seashan makinkana waa loo waxeeya oo iminateka waa loo waxeeya marka walaahi waxyaabo badan oo tiro badan waa kusoo baranay inta laguma soo koobi kara waxyaabo badan ayaa ka bartay waxaan ka barta waxyaaba ka barta waxaa ka mid eh waxaana la baro istaraatiijiyada wax la dhahaayo waxyaabaha ka bartay waxaa aad ugu muhiimsanaa doodida sida qof sida dadka loogu doodo oo markaa marka qof isdagaalaa sida loo xaliyo waxyaabaha ka barta waxaa ka mid sida dad loo hogaamiyo iyo waxyaabaha ka barta waxyaabaha ka barta waxaa ka mid ahaa sida oo markaa laba beelood isdagaasho sida loo xaliyo wadxaajood micnaha waxyaabaha ka barta wadxaajood waxaa ka mid ee markay wiil iyo gabar isguursanayaan camal waxay sameeyaan wadxaajood
hay-adda tubta nabadda soomaaliyeed ayaa waxay horay tababaro u siisay dhalinyaro badan kuwaasoo ka qayb qaatay joojinta maandooriyaha iyo shaqhiirida ka jirta gobolka shabeellaha dhexe